asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu iskala googoosan jirnay ama iskula eegi jirnay ama aynu maaragtay ku fiirin jirnay waxyaalo fara badan oo nolosha ku daxsoon ama ku dadan ama ku dadban waxaas oo ah kuwo dhinac walba u baxa qayb noqon karta dhinacyada xunxun qaybna noqon karto dhinacyada wanwanaagsan qaybna ay noqon karto dhinacyada iska caadiga qaybna ay noqon karto shayada lagama maarmaankaa qayb kalena ay noqon karto wax bedda loo heli karo qayb kalena ay noqon karto wax laba taabtaan ah qaybaha farada badan ayaynu ku falanqaynaa ama aynu ku googoosannaa murtideennan maanta ee aan halkan ku wadaagno midaanan maantana idamkeyba waatuu ka mid ah saddexlaydeennii caalamiga ahayd waxaa la yidhi saddex kaama guuraan waxaa la yidhi saddex kaama guuraan haye saddexda aan kaa guurayn maxay tahay guuritaanka laftiisa ayaa u baahan in la macneeyo saddex kaama tagaan haddii lagu dhihi saddex kaama guuraan haddii lagu dhaho waa isku mid waa isku macno guur haddii la dhaho iyo guurso haddii la dhahaana kala macnay yeelanhayaan guur haddii la dhaho iyo waan guurnay haddii la dhahaana kala macnay noqonhayaan ujeeddadu marka waxaa weeye saddex kaama guuraan ama saddex kaama tagaan labadaa erayba waad isticmaali kartaa waxaa la yidhi saddex kaama tagaan saddexda aan kaa tegini waa saddexde waa saddexdan soo socota marnaba kaama tagaan bayna leeyihiin oo maaragtay iyagu kuma dhaafaan bay ka dhigan tahay saddexdaas kuma dhaafaan ama kaama tagaan ama kuma daayaan saasay u dhigan taha saddexda marka waa saddexde saddexdan weeye aan israacinno nasiib cawo leh nabsi galabsi leh iyo nasab qurux leh waxaa la yidhi saddex kaama tagaan saddex kaama guuraan saddex kuma daayaan nasiib cawo leh nabsi galabsi leh iyo nasab qurux leh saddexdaasiba kaama tagaan ama saddexdaasiba kuma daayaan sia marka saddexdan ayna kuu daynaynin ama ayna kaaga tegayn lafteedaa u baahan in laysla fahmo waxa weeye saddexdan sababta ayna kuu daynaynin ama ayna kaaga tegaynin nasiib cawo leh waxa weeye waa inaad qof nasiib badan tahayoo hadda haddaad cayrtowdo ilaahay baa wixii uu ku siin jiray kuusoo farraqiyo qof nasiib badan baa tahayoo nasiibkaagii ayaad ku badbaadaysaa nasiibku waa cawo cawadaas weeye cawadaasna ilaahay baa ku siiyo waa wax goonuu hebel cawuu leeyahy soomaalidu dhaqan bay u leedahay waa midda labaadee waxa weeye nabsi galabsi leh waa nabsi aad gashayoo midaad toos u galabsatay nabsiga laftiisa mid waxaa jira adoon ogeyn aad gelayso ood si khalada ku gashay laakiin kan waadba galabsatayba adoo diyaar ahaad gashay waa galabsi nabsi baa la dhahaa waa galabsi adaa galabsaday waad doonatay cagahagaad ku doonatay waad ugu tala gashay kaasna kaama tegahayo ama kaama guurahayo ama kuma daynhayo aakhir midka ku helo wey labadaasuba dheg iyo ayaydeed ayay ku jibinhayaan baa lagu yidhi oo labadaas kuma dhaafayaan waa midka hore oo ah nasiib cawo leh iyo midka labaad oo ah nabsi galabsi leh midka saddexaad waxa weeye haddii eebayd maayo nasab qurux leh nasab qurux leh u fiirsa halkaa nasab waa dhalasho quruxna de waanu isla garanaynaayo quruxda way noocyo badan tahay waxaa jirta quruxda muuqaalka quruxda deeqsinimada quruxda adkaysiga quruxda samirka quruxda lafteedii ayaa badata haye haddii nasab aad tahay ood qurux nasab u tahay ood muuqaal ahaan nasab u tahay dee hidaraaca waa la yaqaanaayo waa lagu garanoo saaad qof foolxun isugu bedesho ama aad dad foolxun u dhasho taas ma dhacdaa lagu leeyahy si kale haddaad nasab ahaan deeqsi u ahayd oo qoyskiinu deeqsi ahaa oo sidan ahaa oo reer la yaqaano ahaa oo sidaas ahaa oo codkar ahaa waa laga yaaba ruuxu inuu maskiin noqdo ruux yaro daciifahoo iska hoosaad inuu noqdo ama gabadh hoosaad ay noqoto waa laga yaabaa laakiin asal ahaan asalkuma guuro weeye ujeeddadu meeshaa laga le waxaa lagu yidhi saddex kaama tagaan saddex kaama guuraan saddex kuma daayaan nasiib cawo leh nabsi galabsi leh iyo nasab qurux leh saddexdaasiba kaama tagaan ama kaama guuraan ama kuma daayaan baa layna leeyahay waana mid ka mid ah qaybaha digniinta saddexdana midba markaa ujeeddo goonia ayay leedahay nabsi galabsi leh kaas waad garanaysaa aha baa lagu yidhi waa lagaaga digay kaa kale nasiib cawalena iimaanka isku sug baa lagu yidhi wix ilaahay kuu qoray ma waayaysid midkan saddexaadna nasiib qurux leh ee asalkaaga ku adkow baa lagu yidhi saddexduba saddexdaa ujeeddo oo kala duwan oo mid walba maaragtay ay reemagaalnimadeedii wadato ayay ku tusaysaa mana ahan midaad garab mari karto mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamka eebe haddii rabbi idmo oo aan dhahaynaa duco waalid iyo durbaan aroosba waa lagu tarmaa duco waalid iyo durbaan aroosba waa lagu tarmaabay xubinteennan murtida maantu ina leedahay